wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadashay iyadoo ay soo dhoweysay in ay wax kala qabtaan ururka dhakhaatiirta jubbaland dardargelinta howlaha caafimaadka ee maxaabiista xabsiga dhexe ee degmada kismaayo agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda marshaale maxamed daa-uud ayaa waxa uu ka warbixiyey sida ay wasaaraddu uga go-an tahay dardargelinta caafimaadka maxaabiista iyadoo ay kaashanayso ururka dhakhaatiirta dowlad goboleedka jubbaland waxaa looga hadlay eh, sidii lagu xoojin lahaa wada shaqayn eh, dhex marta ururka dhakhaatiirta jubbaland iyo wasaaradda cadaaladda Eh, ururka dhakhaatiirta ayaa soo bandhigay eh, eh, fursado ay u hayaan eh, wasaaradda cadaaladda marka laga hadlayo inay ka taageeraan eh, dhanka daawooyinka gaar ahaan eh, xabsiga dhexe ee magaalada kismaayo ay ku xiran yihiin dad u baahan in ya- dhanka caafimaadka ama daawooyinka laga taageero waxayna sheegeen in fursaddaas ay maanta ugu yimaadeen eh, wasaaradda cadaaladda si ay ula wadaagaan islamarkaana haddii wasaaradda ay la qaadatana ay eh, hadda kadib ay diyaar leeyihiin eh, sidii ay u xoojin lahaayeen wada shaqayn dhex marta eh, ayaga iyo wasaaradda Eh, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda oo kulanka eh, si rasmi u soo xiray ayaa u mahadceliyey eh, ururka dhakhaatiirta jubbaland Eh, fursadaha ay soo bandhigeenna wuxuu sheegay agaasimaha inay tahay mid muhiim ah loona baahna xilligeena kusoo aaday wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in si wadajir ah loo wada shaqeeyo wuxuuna ku ammaanay dadaalka joogtada ah ee muhiimka ay ay- ay deegaanada jubbaland ee dhanka caafimaadka marka laga hadlayo horumarinta ay kaga wadaan Eh, wuxuuna sheegay ka wasaarad ahaan eh, inay diyaar u lihiin inay eh, si s- eh, toos ah hadda kadib ay ula shaqeeyaan Eh, iyo- iyadoo muhiim ay tahay mar walba wada shaqayn dhex marta oo ururka dhakhaatiirta iyo iyo iyo iyo wasaaradda cadaaladda Eh, maadaama wasaaradda cadaaladdu ay eh, gacanta ku hayso xabsi eh, xabsiga eh, dhexe ee magaalada kismaayo iyadoo hadda la rabo xataa in loo sii jiro eh, xabsi weyn oo magaalada kismaayo wasaaraddu ka hirgelisay taasoo keenayso in eh, mar walbo yani baahi loo qabo dhanka daawada marka laga hadlayo dadka xabsiga ku xiran Eh, marka si guud wuxuu kusoo dhammaaday kulanka si miradhalah waxaana laisku raacay in eh, wada shaqayn eh, toos ah oo joogto ah eh, haddi kadib dhex marta ururka dhakhaatiirta iyo wasaaradda cadaaladda